gudoomiyaha maxkamadda ciidamada ee shanta gobol korneyl cawil axmed faarax ayaa kadib markii dilka lagu fuliyey toddobadan ragga ah oo ay horey maxkamadda ciidamadu xukun dila ugu riday ayaa shir jaraa-id waxa uu ku qabtay xarunta degmada boosaaso waxaana uu saxaafadda u sheegay magacyada ragga maantay dilka lagu fuliyey oo uu qaarkood sheegay inay qaraxyo ku sideen gaari laguna qabtay magaalada boosaaso isla markaasna ay ka tirsanaayeen ururka al-shabaab maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida ee gobolada shanta gobol waxa ay xukun dila ku fukushay xukumanayaal gacanku dhiigle yaal cabbaas ibraahim yare aadan iyo labaatan jira labo gacanku dhiigle ibraahim maxamed canshuur axmed labaatan jira xukumane gacanku dhiigle dhaqane aadan cabdi xasan labaatan jira xukumane gacanku dhiigle aadan nuur aadan toddobiyo labaatan jira shan xukumane gacanku dhiigle nuur cabdi aadan isaaq labiyo labaatan jira shantaa xukumane waxaa laga qabtay gobolka bari magaalo madaxdiisa boosaaso iyagoo gaadhi dhikilaa ku sida maxaanku dhahdaa shan jawaan oo qaraxa oo lagu soo qariyay rabana inay ku halligaan gudoomiyaha maxkamadda ciidamada ee shanta gobol korneyl cawil axmed faarax ayaa sheegay in laba ka mida ragga maanta dilka lagu fuliyey ay maxkamadi horey xukun dilah ugu riday sanadkii laba kun iyo shan iyo toban lagana soo qabtay magaalada gaalkacayo oo uu sheegay inay dilal ka geysteen xukumane gacanku dhiigle cabdiqaadir maxamed cali waxaa laga soo qabtay gaalkacayo waxaanu qiraal ku yahay oo uu isagu ama gacantiisa ku dilay ama wax ka dilay saddex iyo labaatan marxuun oo dad reer puntland weliba mas-uuliyiinu badan laba xukumane gacanku dhiigle cabdixakiim xasan xaamud dil iyo dhaawac ugu geystay hotel cagaar weyne magaalada gaalkacyo kadibna xabada ayaa lagu riday kadibna wuxuu u gudbay magaalada dhinaca magaalada badhaxley kadibna dhiiggii ayaa la raacay isbitaalka badhaxley isagoo la jifiya lagu soo qabtay kadibna sidii baa lagu soo wareejiyay xafiiska xeernaalintu eedii toddobadaa eedaysane ayuu maxkamadda hor keenay maxkamadduna waxay dhegaysatay xukunkii darajadii koowaad bay mareen darajadii labaad bay mareen laba kun iyo shan iyo toban ayaa labadan xukumane xukunkooda uu dhammaaday waxay ahaayeen dilsugayaal ku xukuman dilka maxkamaddu dhammaantood waxay ku xukuntay dil waxaana lagu fuliyey maanta oo taarikhda soddonkii bishii labaad sida dastuurka dowladda puntland iyo sharciga islaamkuba uu qorayo cid aan gacan ku dhiiglahayn oo cid dilin xukunkan dil laguma fuliyo shan ka mid a toddobada ragga ah ee maantay dilka lagu fuliyey ayaa lix iyo labaatankii bishii abriil ee sanadka laba kun iyo afar iyo toban waxaa taliska ciidanka booliiska uu magaalada boosaaso kusoo bandhigay shan ka mid ah qaraxyo dhowr ah iyo gaari ay sheegeen inay wateen waxaana maamulku sheegay inay ka mid yihiin xarakada al-shabaab iyadoo bil kadibna maxkamadda ciidamada ee shanta gobol ay ku riday xukun dil ah oo maantay lagu fuliyey halka labada kale ee raggan dilka lagu fuliyey ka mid ah ay maxkamadi xukun dila ugu riday sanadkii laba kun iyo shan iyo toban faadmo yaasiin jaamac v o a boosaaso